badeecada tani taariikhdeedu waa ay dhacsan tahay muddo waxay dhacsan tahay sanad iyo iyo ka badan ah sidoo kalena waxaanu qaadnaa oanu ku xijinaa markaasoo kale sambal inaanu ka qaadno waxa weeye oo aan laabka geyno laabka wuxuu ku yaalaa magaalada boosaaso laabkii haddii la geeyey oo la baaray badeecadan timirta tan waxaa laga helay mataqaanaa sun loo yaqaan aflatoxin iyo shigella labadaas sunba waxa weeye caafimaadka bini aadamka iyo xoolahaba dhib weyn ayay u keenaan sida lowada ogsoon yahay waxa weye caafimaadka markii laga hadlo suntatan aflatoxinta la dhaho oo laga helay oo jawaabtu laabku ay soo saartay waxa ay sheegaysaa waxa weeye in waxay sababtaa mataqaanaa liver cancer beerka waxay ku sababtaa kansar bay ku sababtaa beeryaraha waxa weeye inflammation wax loo yaqaan ama infection ayay ku sababtaa sidoo kale way weyneysaa waxay ka qayb qaadataa mataqaanaa in uu qofka waxa weeye kelidiisi laftigiisa inay shaqayn weydo way ka qayb qaadataa dhibaatooyinkaas o dhan way keenaan xoolihii laftigoodii haddii la siiyo waxa weeye timirtan la dhaho way dhacday oo sida soomaalidu aad u taqana waxa la dhaha xoolaha aan siino xoolihii suntan laftigeeda waxa weye markay u tagto dee xoolihii bini aadamkiiba hadhow cunaya hilibkoodii caanahoodiina cabaya sidaasay mar labaadna noogu soo laabanaysaa suntii salaad aadan maxamuud agaasimaha guud ee xarunta cid allaale iyo ciddii burburin iyo baabi'in ku wadda shacabka iyaga ma oggolaan doonno tallaabada sharciga waafaqsanna waa laga qaadayaa cid allaale iyo ciddii ama sahasha ama fududaysa wax baabi'in iyo burburin iyo dhibaatayn shacabka iyaga ku wada ma oggolaan doonno markhaantina kuma noqon doonno sidaaad og tihiin waxaa jira dhib weyn ayaa jira oo ka imanaya noocyada cuntada daawooyinka oo shacabkeenna iyo duunyadeenna iyo degaankeennaba dhibaya sidaa daraaddeed haddaan nahay puntland walatin katrol ma oggolaan doonno
arrintaa aad baan uga mahad celinayaa waxaan kaloo soo jeedinayaa badeecadu dekadda hadda waa loo sameeyey quality controlkii laakiin waxaan ognahay inay meelo kale inoo ka timaado badeecooyin kaleeto oo ahayn dekadda hargeysana waa inoo ka yimaadaan koonfurtana waa inoo ka yimaadaan badeecooyinka iyaga laftooda waxaan jecelnahay weliba daawada ugu badan xanuunada ugu badan hadda aan isleen waa la qaadaa ama dadka baabi'iyana waxaa ka mid a daawada oo iyadoo lafteedu dawo dhacday dadka la siiyo iyo iyadoo dawada lafteeda aysan qualitigii lahayn oo la yidhahdo bur baa lasoo qasaa iyagana waxaan leenahay sii ballaariya dadaalkeenna oo waxaa samaysaan sii badiya oo meelaha wax ka soo galaan oo dhan qof kasta oo keena wax ummadda dhibaato ku ah wuxuu la kulmi doonaa ciqaabteeda taasuna waa geedka go-an wey marka iyaynaan isku wareerinoo idinkuna xabsiiyo ciqaab ha mudaninoo yaanu madaleedi ka takoorinoo la odhan kuwii dadka keeni dadka sunta siin jiray maxaa yeelay ninkii cunnada dadka ka sumeeya iyo nooca miina dadka u aasa waa isku mid cunno sumeeya waa miina aasa weeye idinku ka xishootaan miina aasi waxaa kuwa shabaabka shabaabka annagu waxaan naqanaa burcadiimeed oo dadka iska laaya iyo kuwa cunnada dhacday keenay waxay kuma kala duwanaa waxaan u aqoonsanaa isku noocaas yihiin dadkuna haddii qofna xabad ku dilo oo mid qarax ku dilo oo madaxa loo duubto midna timir dhacday iyo dawo dhacday ku taago oo soomaali maxaa ka harayaan arrinkaas ma ka shaqayn maysahay labadaa isku liis baanu ku qorannay haddeerba dhegaysta guddoomiye cumar faraweyne ayaa sidoo kale ku baaqay in sharciga la hor keeno dadka arrintan ku lug lahaa hadda waa xiran yihin kuwii keenay waxaan dawladda ugu baaqayaa in cadaaladda si degdega intii loo keeno weliba meel fog oo dad ku quusto soomaalida waxaa la yidhahaa sayidkii baa sheegay waxa la yidhi war soomaaliya maxaa u laynaysaa yaa xukumaan layn buy haddii ciqaab kurul kuwaa la mariyo kuwa dambe oo meelahan ka soo daldalaya waa ka baaqanayaana marka waxaan leeyahay hay-adaha cadaaladdu in sharciga la mariyo weliba aan bun looga dhimin lagu kululeeyana waa codsanayaa axmed sheeke radio daljir garowe